kaam xagar waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose kaamkan ayaa waxaa ku noola bulsho danyar ah oo aan haysanin adeegyada asaasigu ah nolosha sida cunnada hoyga iyo caafimaadka dadkan barakacayaasha ayaa waxaa isugu jiraan dadka soo barakacay gobolada jubbada dhexe iyo baay waxayna soo maciinbideen degmada dhooble si ay gargaar u helaan qaar ka mid ah dadka ku nool kaam xagar oo aan waraysi la yeeshay ayaa iiga warbixiyey duruufaha nololeeda ee haysta waxayna maamulka degmada iyo hay-adaha samafalka ka codsadeen in gargaar la soo gaarsiiyo magaciga nuur cabdideer kaamkaan ku sugnaa waa kaam xagar waa mahadsan tahay markuu horeyso kaamka baahi badanaa ka jirto maxaa dhihi jiray dhanka maxaa dhihi jiray cuntada haddii la dhaho hoyga haddii la dhaho waxaa ujeedaa guriyaasha inay dayacan yihiin maxaa dhihi jiray baacayo hadda ka horna la siiyo inay qaar iska dhammaadeen guriyaasha waxaa naga fogaaday geedihii xitaa oo buushashka lagu dhisan jiray way fogaadeen hadda sidii horumaha magaalada marka aniga hoyla-aan iyo cunto la-aan ayaa hadda nooga daran hadda inta ugu muhiimsan oo hadda meesha ka jirto waa intaas dhanka caafimaadka horta waxaa jiro shuban caruurta hadda waxaa jirto ilmaha shubanka dhibayo ku waaday wixii sanadka iyo wixii ka yar waxa dhibayo shuban baa dhibayo iyo matag goob caafimaad hadda maxaa dhihi jiray noo dhow oo si deg deg loola gaarana ma jirto aada iyo aad dhanka biyaha alxamdulilah hadda boqolkiiba baadi sagaashan dhanka biyaha maasha allah waaye laba tub baa ku taalo balooga dhowr baloog buu ka kooban yahay kaamka madna dhankaastay ku taallaa tuubada madna waatana way shaqeeyaan adi dhanka biyaha hadda alxamdulilah adi soonkii hadda islaamaha waxay feel gar jireen sideed saac oo maalinimo biyahan waxaa la daynayay toban saac marka adii hadda laakiin maasha allah alxamdulilah adii biyo dhankiisa aad baan hadda ugu fiicnaa maasha allah dhanka biyaha magacayga waa faadama nuur xasan kaamkaan deganayno kaam xaqar waa mahadsanta walaala waxa waaya kaamka ilaahay baa wax kasta bixin kara oo wax walba daboolo kale ilo kaamka baahadiisa aad bay u badanta baahada waxaa ugu badan wax oo taageero oo maanta hay-adihii xagakooda oon laga haayo ma jirta naftaana waa dad waqti dhow dad imaadaa jirtay dad waxaa jirta oo dadkii saaskii rafaadsan oo hadda dhow imaaday bishaan imaaday oo intaasoo qoos haddana aan ka naftay kelmadaa saddex qoos baa iga soo kordegtay anigii baa xaaladii aan sugnay iyakuna waaba iga sii daran yihiin ana kolley halkaan aan imaanay waddan baan ka soo kacnay waddanka aan ka soo kacnay dhibaatoon baa naga soo kacaysay inaba beerow iska tabcana kuwa neef labadoo neef ari buu haastay kuwa loo saxaw iska haastay wixii markaa kolley meel uu ku naf baa halkan laga soo doontay hay-adaha maxaan ku codsanaya inay caawas na siiyaan aad iyo aad baan ugu baahannahay